kala soco shabakada wararka ee wither news wararkii ugu dambeeyey islamarkaa ay dhacayaan waxay heysiiso boggaga ganacsiga shabakada wararka ee wither news waxaad ka helaysaa wararkii ugu dambeeyey adigoo kala socon kara bogga madkaa ku leedahay ee warkaygu yahay www.withernews.com asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat nabadii dhegaystayaal waa markale iyo barnaamijkeennii cawayska barnaamijkeenna cawayska qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah gabadh u dhalatay dalka sacuudiga oo ogaatay in kaadida geelu dawo ka tahay cudurka kansalka niine caafimaad oo cusub ayaa laga bixiyey isticmaalka badan ee telefoonka gacanta iyo weliba waxaad maqli doontaan maansadii abwaan xasan daahir ismaaciil warsame ee barnaamijkeenna dhextaalka u ahayd iyo weliba dabcan dhankii sugaanta waa tahay haddii aan qodobadaas aada barnaamijkeenna intaas kaga soo laabanno nabaday dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska barnaamijkeenna cawayskana sidii caadad ahayd aan ku bilaabo dhankii myuusigga waa codkii macaanaa ee cabdi shire
sida balabto shinnida ama berbasnaadan kumuhanaayo kama maarmoon gabarya sida balabka doocan ama berbasnaadan kumuhanaayo kama maarmoon gabarya meel kastoo aan joogaba maskaxda ku tabayso inan kaamalaado maba yeeli karae meel kastoo aan joogaba maskaxda ku tabayso inan kaamalaado maba yeeli karae miyuu barwaaqa beertu ay maqoosho ubaxi mankii baaxay eeshu milicsanaysa midabka aragtida ka aragtid ka ka aragtid ayaan kugu maqsuudaa eeshu kugu maqsuudaa
haddii aan intaas kaga soo laabanno codkii macaanaa ee cabdi jire iyo heestiisii midabkaaga waa tahay aan hore ugu sii soconno barnaamijkeenna ee aan soo qabto xubnaha dhextaalka u ah barnaamijkeenna caweyska gabadhu dhalatay dalka sacuudiga oo ogaatay in kaadida geelu dawo ka tahay cudurka kansalka haweenay u dhalatay dalka sacuudiga oo bara sare ka ah jaamacadda milig milikul cabdicasiis ee magaalada jidda ayaa soddon sanno ay waday baadhitaan cilmiyeed dawo oo ay ku raadinayso cudurka kansalka waxayna ogaatay in kaadida geelu dawo fiican ka tahay cudurka dhibta badan brofeser fatim korish ayaa cilmi baadhistani ku samaysay kaadida geela waxa ayna xaqiijisay in kaadida geelu ay dawo fiican ka tahay guud ahaan noocyada kala duwan ee cudurka kansarka iyadoona tijaa tijaabooyin arrintaasi la xidhiidha ku guulays satayna ku samaysay dadka cudurkani hayay fatim waxa ay caddaysay in baadhitaanka ay bilowday iyada oo kaashanaysa talooyin iyo duruusta ku jira sunnaha nebigeenna naxariis iyo nabadguryaba korkiisa ha ahaatee ee ku cad xadiiska ah in nebigu uu soo gaadhay sheegayna in uu nebigu naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa ahaatee kaadi geel iyo caano iskugu daray uu dad ku daweeyey faatim waxa ay sheegtay in markii fikirka cilmi baadhistani ku soo dhacday ay ka shaqaysay shaybaadh weyn oo ka shaqeeya baadhista iyo beerista unugyada ay ku jiraan unugyo dadka waxa ay ku samaysay tijaabooyin badan oo ay muddo toban sanno ah ku hubinaysay raadka ay kaadida geelu ku yeelan karto unugyada aadamaha ee uu xanuunkani ku dhaco faatim waxa ay sheegtay in muddo gaaban kadib markii ay baadhitaan cilmiyeed ku soo biireen tobannaan cilmi baadhayaal iyo farsamayaqaano isugu jira oo in ka badan boqol baadhe ka mid ahi ay heer jaamacadeed ee b h d-ga ku gaadheen cilmiga daawooyinka kuwo badan oo ku xeel dheer kana shaqaynta la dagaalanka kansarka dalalka cumaan kuweyt iyo hay-adaha midowda khaliijiga ee la dagaalama kansarka faatim waxa ay sheegtay in fikirka daawadani ay heshay ee ah in kaadida geelu lagu daaweeyo kansarka ay si rasmi ah uga diiwaangelisay hay-adaha khuseeya ee dalka sacuudiga haddana hadda kadib waxa ay bilaabaysaa in ay sii horumariso daawadan oo muddo hadda afar sanno ah sir uu ahaa oo ay u haysatay inkasta oo ay shirkado iyo hay-ado badani ka dalbadeen in ay siiso sirta samayskeeda iyo isticmaalkeeda waa tahay barnaamijkeennii caweyska ee shabakada wararka wajalan ayuus ayaan bartanka kaga jirnaayee aan hore ugu sii soconno xubnaha dhaxtaalka u waaye barnaamijkeenna caweyska wajalan ayuus com digniino caafimaad oo cusub ayaa laga bixiyey isticmaalka badan ee telefoonka gacanta waxaana ka mid ah fin ka soo baxa dacasha dhegta ururka dhakhaatiirta ku takhasusay caafimaadka maqaarka dalalka ingiriiska ayaa sheegaya in dhakhaatiirta maqaarku uu inta badan dawakhiyo fin yar oo ka soo baxa dacasha dhegta amaba nabaro kale oo ay dhegtu yeelato amaba xataa xanuun ku yimaada maqaarka dhegta iyo gudaheedaba laakiin hadda waxaa la ogaaday in sababtu ku yimaadaan oo ah isticmaalka badan ee telefoonka gacanta amaba moobeelka kooxo dhakhaatiir ah oo ka socday ururka ayaa sheegaya in daraasado kala duwan oo hadda ka hor laga sameeyey lagu ogaaday in digniin in dhiigroorka amaba finanka yaryar ee dhakhaatiirtu ay u yaqaanaan caabuqa amaba bukaanka ku jira maqaarka ay sababtooda dhabta ahi tahay isticmaalka badan ee telefoonka gacanta waxaanay khubaradu sheegayaan in dhibaatadani ku timaado dadka caadaystay in ay wakhti dheer ku hadlaan telefoonka gacanta waxa ayna khubaradani sheegayaan inkasta oo hore loo ogaa dhibaatooyinka badan ee dhibaatooyinka badan oo caafimaadka caafimaadka ku keeno telefoonku gaar ahaan waxaa jira khubaro badan oo aaminsan in xataa sabab u noqon karo kansarka ku dhaca maskaxda hadda waxaa hore khubarada caafimaadku loo ogeyn telefoonka gacantu uu dhibaatada caafimaad darro badan ee uu ku keeno maqaarka dhegta war-saxaafadeed uu soo saaray ururka caafimaadka ee ka jira dalka ingiriiska waxa uu sheegayaa in isticmaalka telefoonka gacanta uu nabaro ku sameeyo maqaarka dhegta iyo xataa dhafoorada iyo si gaar ah inta uu telefoonku gacanta uu jidhkeenna ku gaadho marka dhegta lagu hayo waxaa isaguna digniin xoojiyey waxaa isaguna digniinta xoojiyey mayo clig oo ah xarun caafimaad oo weyn oo ku taala dalka maraykanka waa tahay waxay ahaayeen xubnihii dhextaalka ahaa ee barnaamijkeenna caweyska waa tahay iminkana aan hore ugu sii soconno qaybaheenna kale ee barnaamijkeenna caweyska waxaynu ku soo qaadanaynaa maansadii abwaan xasan daahir ismaaciil warsame iyo maansadii la magac baxday higil dhegaysi wanaagsan waxay ka hadlaysaa waxyaabo badan oo uu la kulmo qofku marka uu iswaayo waxay leedahay nimaan hadal hooyadii hadhuub ma tidhaahdaho haheey afgobaadsigana habeen baa lagu dhaxaa saaxiib huga eegayana jiilaalkaad kala hadhaan heerheer weeyaan da'duna wadkuna waa lama huraan hantida rajadaa ka weyn hamiga fulintaa ka roon kashaa laga howlgalaa kaskuna halistuu tusaa hantaaqa ishaan arkayn dadkana hoodaan masayn adduunkuna waa hagbade hadhow iyo waa kalka dantuna waa hadalyaqaan hooduna waa ii hambee hay-adu waa igu hallee faq hoosena waa huraal kalsooniyo hiil dahsoon furfuray haantaan lingaxay runtaan hurshaa baxdayee talow yaa helay sirtii haneeyey hashii luntee hadhiinoy yeelkada hadhuubka laheemiyow ciddii huubaha lahayd hambada orodoo u gee haldhaageri baan jeclaa inaan hootada daree halgaad iga baydhaybaa heddaada jirtee ogow harraad biyomaadna siin bishaare hungooy balsheeg hawaawi dantayda qumi dhaday haamaha biyee hantaaqoy noo miciin haydaaroy waanku tabay ihana beeneey ihoo haasaasuhu waa sidaa hog baan degayaa xidhxidhan ma joogo halkii shalay gadaal uma haybsan karo hankaygu wuxuu ka koray haddana ma hilmaami karo xasuusaha heerinkaa hamiyo gocashaan dugsaday hir iyo laacbaa i hoday intaan helay maan hambayn intaan huray maan hibayn hubaal nafta maan habayn ka hiiliyey haybaddii hilaabtay hagoog iblays allaylehe waan haftee higsow daalayo iddaa hanweynidu yaablaha hilbay nacaysaa agyaal hibaaqa hareerigee hadaanka lushee fogbay misena ku hadaaqaysaa halbay hal u geynaysaa hal baanay ka goynaysaa hadhaa halka buuran bay misena kugu hawlaysaa go'doon iyo hayjad bay habeen kugu oodaysaa huluul laga maayaybay hayaan kugu geynaysaa dadkoo hilin jeexdaybay hareer uga baydhaysaa nafay la heshiisaybay hujuun ku bilaabaysaa dareenku halgaabanaa hilowgu jahayn ogaa dardaaranka habi ogaa habheeb kuu diri ogaa halgaad kuu degi ogaa hufnaantuna dhibi ogaa nafuu helay yuu hagaay hunguri waa meel sokee hilbiyo sharaf waa midkee han iyo shilinkeed rabta damiirku hagaagsanaa hormoodnimo fiicanaa markuu hayinkuu noqdaa habaas laga baaqsadaa hayaankana wuu ladhaa haloosiya toobiyuu hirdoogle ku geynayaa wixii kuhoduu hiraa kashuu halaadayg faraa samuu u horteed noqdaa xumuu ka hagaag idhaa hankana himiluu tusaa halyey diruruu noqdaa markay ku bidaan hoco hawaankana wuu nacaa halbeegga runtuu sidaa hawraarta dantuu tirshaa haddeer waxa taagan buu hadhow ka hilaadiyaa wuxuu hebel ruuxu yahay wuxuu hebel ruuxu yahay intaanu heshiis la gelin hawaawiga laacdankaa naftiisa markuu hagrado hadhkiisa markuu dirsado hambana qaatuu darsado sidii awrkiyo hashii habeed goortuu marsado la hiifhiif lana habaar haasaawaha lagu cidlee nintoocsiga lagu hujuun agtiisana laga hayaan ceebtiisana lagu hadaaq hadoodilan weer dahsoon kor iyo hoos loogu maag hugiisu xasuusan waa kolay tahay hooyadii nafluu hadhu jiidi waa indhaha lagu halacsadaa naflaha lagu harowsadaa waxay ka shuhuursataa wejigu heel soo dhigaa huruufkuna waa dhambaal haamaha awrkaasi sido isleeg buu kula hinqaday dadkuna hayinkama dhacaan duruufaha kugu hurdaa awood hinjisay rabaan umaad dhalan hootadee hilaadaha kaa gadmaa hariiryaha kugu dhigee adiyo hooskaad rabtana haadaan baa kala dhex taal kartiya waa howlkarnimo buundada lagu halabsadaa kaliilaha haad qatani hadh iyo hoosiis ka soon dhashaanu hilbaansanayn inay hilbadoonayaan waxay naftu hadh caddegtaa waxay naftu hadh caddegtaa heemaal iyo sawrac iyo hagoog iyo baadisooc markay leedahay hannaan hadday u higaadiyaan qayrkeed kolba heel furaan waxay hindisaan faraan waxay hidiyaan baraan inay tahay hoodadii waxay ka hawoon lahayd hadday ku hoggaamiyaan waxay ku hagaagsanayd hadday ka habaabiyaan hugeeda hadday tolaan hangoolkeedana qoraan habaarku ducuu noqdaa hadhow waxay haybisaa wixii mar la hawl yaraa wabilaahi towfiiq waa tahay haddii aan maansadaas intaa kaga soo laabanno waxaan soo gaadhnay guntii iyo gebagabadii barnaamijkeenna cawayska barnaamijka waxaa soo saaray anigoo ah cabdiqaadir cabdiraxmaan habane iyo dhammaan howlwadeennadii kale ee igala qayb qaatay waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo heestan idinku soo maqan
ballag baa la ii lulay waa boqol kunoo mayl halkan layga baaqee jacaylkaygan baay ballag baa la ii lulay waa boqol kunoo mayl halkan layga baaqee jacaylkaygan baay beri kale u dhoofe berikale udhove barna hadhay sideeba isulabaade doona barna hadhay sideeba isulabaade doona haddaan baxad leeyahay badda soo jireen haddaan badad leeyahay beri beri soomadooreen haddaan baxad leeyahay badda badda sooma jireen haddaan badad leeyahay beri sowmaduule sow bilic haldhaale barta ay ku nooshahay kuma waa beriyeesteen allahayo cidii bixay subilic haldhaale barta ay ku nooshahay kuma waa beriesteen allahayo idin bixay
kala soco shabakada wararka ee watalanins wararkii ugu dambeeyey islamarkaa ay dhacayaan waxay yeesiiso bogaaga ganacsiga shabakada wararka ee watalanins waxaad ka helaysaa wararkii ugu dambeeyey